alxamdu lilahi rab اlcaalamiin sala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslama wabacd darsigii ugu dambeeyey ayaan akhrinaynaa oo ahaa risaaladii uu lahaa shaykhulislaam ibnu taymiya ee cunwaankeedu uu ahaa mas'alatun fii sifati man yajibu aw yajuusu buqduhu aw hajruhu aw kilaahumaa lilahi tacaala risaaladaas ayaan soo wadnay darsigii uu dambeeyey wuxuu ka bilaabanhayaa hadalka mu-alifka raximahullah oo ah wahada alhajru yakhtalifu biikhtilaafi almuhaajiriina fii quwatihim wa dacfihim wa qilatihim wa kahratihim wa biikhtilaafi almahjuuriina fii quwatihim wa dacfihim wa qilatihim wa kahratihim faina almaqsuuda bihi zajru lmahjuuri wa ta'diibuhu wa rujuucu alcaamati can mihli xaalih fain kanat maslaxatu dalika raajixatan bixaysu yufdii hajruhu ilaa dacfi ashari wa khifatihi kana mashruucan wain kaana la lmahjuuru walaa gayruhu yartadicu bidalika bal yaziidu asharu walmuhaajiru daciifun bixaysu yakunu mafsadatu dalika raajixatan calaa maslaxatihi lam yushrac ilhajru bal yakunu ata'liifu libacdi annaasi anfaca min alhajri wاlhjr لbcض الناas أnfca min التأliif wlihada kana النabiyu slى اllahu عlيه waslama yataأlafu أqwama wayahjuru aakariin mualifka wuxuu leeyahy raximah اllahu hajriga hajrigan oo ah kii uu soo sheegay oo ahaa hajriga ku saabsan qofka fujuurka ama bidacda ku jira edbintiisa hajriga nuucaasa wuxuu leeyahay wuxuu u kala duwan yahay dadka hijradaa samaynhaya ama hajrigaa samaynhaya sida ay iyagu u kala duwan yihiin markii la fiiriyo xagga awoodooda ama xagga dacfigooda markii la fiiriyo yaraantooda badidooda iyo dadka hijrada lagu samaynhayo oo laga hijroonhayo oo bidacda ku jira ama munkaraadka ku jira oo munkaraadka sameeya sida iyaguna ay isu khilaafsan yihiin ama ay u kala duwan yihiin markii la fiiriyo awoodooda iyo dacfigooda markii la fiiriyo yaraantooda iyo badidooda marka macnaha hadalkiisu waxa weeyaan haddii dadka hijrada samaynhayaa ay badan yihiin oo ay awood leeyihiin oo ay ka badan yihiin ama awoodooda ay ka sarreydo dadka bidacda samaynhaya ama munkaraadka sameeya marka waa u furan tahay in ay ka hijroodaan waayo waxay ka badan yihiin ama ka awood badan yihiin dadka bidacda ku jiray ama munkaraadka ku jiray markii iyaga marka laga hijroodo oo dadka kaleeto oo ka badan ama ka awoodda badan ay ka hijroodaan waxaa dhici karta markaa in la helo maslaxadii loogu talagalay hajrigu inuu taxqiijiyo oo ah dadka munkaraadka ku jira ama bidacda ku jira in ay arrinkaa ka laabtaan dadyowga kaleetona ayna ku kidsoominin maadaama dadka laga hijrooday oo ximudooda iyo waxyaalaha xun oo ay ku jiraan looga fogaaday waxa uu leeyahy mu-alifku maqsuudku waxa weeyaan hajriga loo jideeyey iyo xikmada ka dambeyda qofka laga hijroonhayo oo la adbahayo in uu arrinkaa ka waantoomo oo uu ka laabto dadweynuhuna xaaladiisa oo kaleeto ay ka laabtaan haddii ay ku jireen ama ay ka joogsadaan haddayna ku jireen marka waa in la fiiriyaa hajriga la samaynhayo iyo ka fogaashada dadka laga fogaanhayo waa in la fiiriyaa hadba maslaxaddu meesha ay ku jirto iyo faa-iidada ka imaan karta hajrigaas waxa uu leeyahay haddii arrinkaa maslaxadiisu ay raajix tahay oo maslaxo weynu ay ka soo baxayso markii hijrada la sameeyo oo sharti ay daciifaydo ama ay fududaanayso hajrigaasu waa mashruuc weyn waa in laga hijrooda marka yaa ikhwaan hajriga loo isticmaalo dadka macaasida sameeya ama dadka bidacda ilaahay ku caabuda hajriga lagu samaynayo waa in loo meel dayaa waa in loo fiiriyaa maslaxada ka ratibmi karta haddaba hajrigaasu ma aha salaad sidai ay kuu qabato ayaa loo dukadaahoo kale ah ma aha ama sika markasta waa in la bixiya oo kale ma aha waa arrin u laabanaya maslaxada ka imaan karta iyo faa-iidada uu keeni karo hajrigaas hadal kaleeto oo shaykhulislaam uu leeyahay waxaa ku jiray wain kaana fii hajrihi limudhiri اlbidcati wاlfujuuri maslaxatu raajixatu hajarahu kama hajara nabiyu sala اllahu calayhi wasalama ahalaaثata aladiina khulifuu xataa taaba allahu calayh waxa uu leeyahay qofka laga hijroonhayo haddii ay ku jirto hijradiisa maslaxo raajix ah qofka bidacda muujisata qofka fujuurka muujista hijradiisa haddii ay ku jirto maslaxo raajixahu qofku wuu ka hijroonhayaa waana ka fogaanhayaa hadalka iyo islaanta uu ka goosanhaya sidii nebigu sala allahu calayhi wasalama uu uga hijrooday saddexdii saxaabi oo laga dib mariyey dagaalkii tabuuk ilaa ilaahay subxaanahu watacaala uu towbadooda kasoo dejiyey oo uu ka aqbalay marka haddiise arinkaasi uuna waxba kasoo baxaynin ee gafuurtuur kaliya uu noqon hayo hajrigii ee qof kuwaan toobahaya uuna jirinin ama qof arintaa uga joogsanhaya uuna jirinin hajriga noocaasa bal ay dhici karto inay shartii iyo iskhilaafki uu sii weynaado qofka hijrada samaynhayaa uu yahay qof daciif ah oo aan awood badnayn ama dadku uuna ka dambaynin haddii marka sidaasoo kale uu noqdo hajrigii waxa weeyaan mafsadadiisu waxaa dhici karta inay noqotoba mid iyadu ka raajaxsan maslaxadii haddii marka arrinku sidaa uu noqdo arrinku hadduu sidaa noqdo hajrigu mashruuc ma aha haddii qofka hijrada samaynhaya oo qofkan salaanta ka goosanhaya ama hadalka ka goosanhaya oo ka fogaanhaya oo u muujinhaya cadaawadda haddii wax marka maslaxa ayna ka soo baxaynin oo sharti ayna ku yaraanaynin ama aysan ku daciifaynin ee ay dhici karto arrinkaasu inuu shartii sii kululeeyo oo cadaawadda uu sii kiciyo oo markaa dadkii waxaa ku dhex jirana ayna waxaa ka waantoomaynin marka hajrigaasu mashruuc ma aha waa in xalli kale la goobaa waa in si kaleeto farsamo loo goobaa hajriga noocaasoo kale a marka ma aha hajri sharci ah waa hajri qofka samaynhaya uunan ilaah iyo rasuulkiisu uuna amrin bal waxaa dhici karta buu leeyahay soo dumitaanka iyo soo dhoweynta dadka gabalkiis inuu hajriga uga wanaagsan yahay oo uu uga maslaxo badan yahay hajriguna dadka gabalkiis uu uga nafci badan yahay soo dhoweynta sida nebigu sala allahu caleyhi wasalama uu labadaba u isticmaalay dad uu soo dhoweeyo oo uu dumo iyo dad uu fogeeyo oo uu ka hijroodo oo uu hadalka ka goosto waqad yakuunu almu'allafatu quluubuhum ashara xaalan fi ddiini min almahjuuriin kama ana ahalaaثata aladiina khullifuu kaanuu khayra min kahiiri min almualafati quluubihim min almu'alafati quluubuhum limakaani ulaa'ik kaanuu saadatan mutaaciina fii cashaa'irihim fakanat almaslaxatu addiiniyatu fii ta'liifi quluubihim wa haaulaa'i kaanuu mu'miniin waalmu'minuuna siwaahum kahiir fakana fii hajrihim cizu ddiini watadhiiruhum min dunuubihim wahada kama ana almashruuca fi lcaduwi alqitaalu taaratan wاlmuhaadanatu taaratan waأkhdu اljizyati taaratan kulu dalika bixasabi اlaxwaali wاlmasaalix wuxuu leeyahay waxaa dhici karta dadka quluubtooda lasoo dumahayo axyaanan inay ka shar badan yihiin xagga diinka kuwa laga hijroonhayo kuwa lasoo dumahayo oo lasoo dhoweynhayo oo la salaamahayo oo wejiga loo furahayo ayaa dhici karta axyaanan inay ka shar badan yihiin xagga diinka markii la fiiriyo kuwa laga hijroonhayo oo wejiga loo cabuusahayo oo salaanta laga xihanhayo oo hadalka laga goosanhayo sida nabigu sala allahu calayhi wasalama saddexdii nin ee laga daba mariyey dagaalkii tabuuk ay uga khayr badnaayeen dad badan oo nebigu uu waxsii jiray ama uu soo dhowey jiray oo quluubtooda uu dumi jiray xikmada ku jirta dadkaas uu soo dumahayo iyagoo markaa ka shar badnaa kuwa uu ka hijrooday muxuu u dumahaya rasuulka maslaxada ku jirta maxay ahayd nimankaa uu dumahayo waxay ahaayeen niman laga dambeeyo oo madax ah oo dadkooda iyo qabaa'ilkoodu ay raacsan yihiin marka maslaxada diinku waxay ku jirta markaas dadka in lasoo dhoweeyo oo qabaa'ilkoodii in ay soo raacaan oo islaamkii loo soo dabaalo oo islaamkii ay soo galaan laakiin saddexdaa nin oo saxaabada ah oo rasuulku uu ka hijrooday mu'miniin bay ahaayeen mu'miniintuna iyaga aan ahayn way badnaayeen marka saddexdaas in hajir lagu fuliyo oo laga hijroodo waxaa ku jiray diinka sharaftiisa iyo iyagoo dunuubtoodii laga daahiriyo diinkii oo kor u kaca oo dadka arrinkaas ay iyagu sameeyeen wax u eg samayn lahaa ay ku waantoobaan markii iyaga laga hijroodo islamarkaasna iyaga waxaa ugu jirtay hajriga uu nebigu ku fuliyey sala allahu calayhi wasalama dunuubtoodii oo laga dahiray sidaa marka daraaddeed waxaa arrinku uu yahay hajriga sida uu u kala duwan yahay haddana sida mashruuc ah oo gaalada iyo cadowga mashruuca u ah in loola dhaqmo inay kala duwan tahay mar dadka muslimiinta hadday awood leeyihiin oo ay isku xiran yihiin oo ay iswaafaqsan yihiin oo ay dareemaan inay ka gacan sarreeyaan gaalada waa inay ku jihaadaan waa inay la dagaalamaan waa inay islaamka awood iyo dagaal ku fidiyaan dadka muslimiinta hadday taag daran yihiin hadday tabar daran yihiin haddii iyaga laga gacan sarreeyo waa inay goobaan heshiis iyo isnabadgelin hadday awood sarreeyaan oo ay ka adag yihiin waa inay ka qaadaan gaalada ku hoos noolaanaysa jizyada arrinkaa dhammaantiis oo ah marna in lala dagaalamo marna awoodda ay daciifto hudna iyo heshiis lala galo markii awoodda muslimiintu ay sarreydo oo gaaladu ay ku hoos noolanhayaan muslimiintana jizye laga qaado waa arrin u laabanhaya dadka axwaashiisa iyo masaalixdiisa marka markasta dagaal joogtaa ma aha kaliyu inuu mashruuc yahay dadka muslimiinta dhaqankooduna ma aha qar iska tuur waa inay fiiriyaan dagaalka ay gaalada la gelahayaan inay iyagu awood u leeyihiin oo ay ka gacan sarreeyaan ama ay xasmi karaan ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa diinka ugama qiiro badnin haddii dadka muslimiinta ahu uu ku sugan yahay xaalad dacfi ah ama xaalad kala tagsanaan ah ama xaalad iskhilaafa oo marnaba ayna dhici karinin inaan ka gacan sarreyno gaalada haddaan heshiis goobno iyo inaan isnabadgelinno ma aha arrinkaasu daciiftinimo ama ma aha arrinkaasu khiyaano ama ma aha dulli ee waa arrin mashruucah oo sidaa mashruucu ah mualifku wuxuu yihi raximahullah wajawaabu la'imati kaaxmeda wagayrihi fi hada albaabi mabniyun cala hada alasli walihada kana yufariqu bayna alamaakin alati kahurat fiha albidac kama kahura alqadaru fi lbasrati watahajumu wاltajahumu bikhuraasaan wاltashayuc bilkuufati wa bayna ma laysa kadalik wayufariqu bayna ala'imati almutaaciin waغayrihim wإida curifa maqsuud الshariicati sulika fii xusuulihi awsalu turuqu ilayhi waxa uu tilmaamaya shaykhu اlislaam jawaabaha ka soo bixi jira alimaam axmed oo ku saabsan hajriga inuu ku salaysnaa asalkaas ah dadka hijrada samaynhaya awooddooda iyo dacfigooda badidooda iyo yaraantooda dadka laga hijroonhayo awooddooda iyo dacfigooda badidooda iyo yaraantooda inuu ku salaysnaa ayaa ka muuqata jawaabaha al-imaam axmed ka soo bixi jiray oo ku salaysnay hajriga dadka ahlulbidaca ah ama ahlulmacaasi ah marka imaamka jawaabihiisu way kala duwanaayeen markasta wuxuu fiiri jiray raximahullaahu amaakinta iyo dhulalka dadku ay kala degan yihiin sida ay u kala duwan yihiin oo bidacdu ay ugu kala badan tahay oo ay ugu kala yar tahay sida ay bidacda la yidhaahdo qadarka inkiritaankiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba inuu qadaray khayr iyo shar inkiritaankiisa oo bacdu ahlilbidca ay inkireen ilaahay inuu qadaray khayr iyo shar oo qofkan uu ku qadaray arrinkaas wuxuu ku badnaa la yidhaahdo qadar ama inkaaru lqadar basra attajahum waxaa la yidhaahdo oo ah arrin loo nismeeyey jahmi jahmi ibnu safwaan oo ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa uu isku tilmaamay kitaabkiisa dhexdiisa iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalama sifadaha uu ku tilmaamay ilaahi ilaahiisa ama ilaahay subxaanahu wa tacaala sunnada khuraasaan ayuu arrinkaas ku badnay shiicada ama tashayuca ama cali ridwaanullaahi calaa caliyin wacala asaxaabati sida uu ugu badnaa tashayuca yacni cali radia allahu canhu jeclaantiisa ziyaadada ah oo saxaabada kale aan jeclaantaas oo kaleeto la jeclaan sida uu ugu badnaa arrinkaas tashayuca uhu kuufa iyo meelo aan sidaas ahayn oo iyagu markaa ka duwanay meelahaas oo bidacdu ay ku yareed ama ayna ku jirinin wuxuu kaloo imaamku kala duwahayey raximahullaahu dadka hijrada samaynhaya oo a'imada ah oo diinka looga dambeeyo oo la adeecsan yahay oo markii iyagu qof ay ku fuliyaan hijrada qofkaasu ay dhici karto arrinkaasu inuu u keeno inuu bidacdii ka tago ama macaasidii uu ka tago iyo dad aan a'imo ahayn oo ay dhici karto marka hadduu yidhaahay hijraan samaynhayaa ama hijra baan samaynhayaa aan dadka uu ka hijroonhayo arrinkaas dheg jalaq u siinaynin ama aysan u arkaynin wax macno leh imaamku wuu kala duwahaya marka dadka hijrada samaynhaya iyaga qudhooda waxaa laga wariyey alimaam axmed raximahullaahu xagga kala duwga iyo dadka hijrada laga samaynhayo meelaha ay joogaan markii la fiiriyo meeshii uu tajahumku ku badnaa oo ahayd khuraasaan inuu kala duway dadka khuraasaan jooga oo ahlu sunnada ah oo laga badan yahay in ay mashruuc u tahay dadka ka badan iyaga oo tajahumka iyo ilaahi subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa inkiritaankiisa iyo ku hadalka qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey waa makhluuq dadka arrinkaas aaminsanay oo ku badnaa khuraasaan dadka ahlu sunnada ah marka inay ahayd arrin mashruuc u ah iyo inaysan ahayn inay dadkaa ka badan oo bidacdaa waaweyn ku jira ay ka hijroodaan iyo in kale waxa uu wariyey isxaaq ibnu mansuur raximahu llahu fi kitaab masaa'il alimaam axmed ibni xambal wa isxaaq ibn raahuuya waxa uu kitaabkaa ku wariyey oo uu su-aalay ninka la yidhaha isxaaq ibnu mansuur waxa uu leeyahay waxaan ku idhi buu leeyahay alimaam axmed ibnu xambal man yaquulu alqur'aanu makhluuq qaala alxiq bihi kula baliya qultu yuqaalu lahu kafara qaala ii wallah kulu sharin wa kulu baliyatin bihim qultu fatudhiru alcadaawata lahum am tudaariihim qaala ahlu khuraasaan laa yaquuna bihim yaquul kaana almudaaraat jawaabta alimaam axmed fiiriya ninka isxaaq wuxuu leeyahay bal ka waran ninka yidhaahda qur-aanku waa makhluuq waa arrin bidco ah oo bidcadeeduna ay gaarsiisan tahay diinka bax markaasuu alimaam axmed wuxuu ku yidhaahday bele kasta haleeshii shar kasta iyo bele kasta iyo foolxumo kasta ahal buu u yahay haleeshii buu ku yidhi markaasaan ku idhi buu yidhaahday ma lagu dhihi karaa waa kufriyey markaasuu ku dhaartu wuxuu yidhi ii wallah nacam wallaahi waa la dhihi karaa waa kufriyey shar kasta iyo bele kastana ayagay ku jirtaa buu yidhi dadka sidaa yidhaahda oo kitaabkii ilaahay kalaamkii ilaahay ku tilmaamay inuu makhluuq yahay markaasaan ku idhi buu yidhaahday ma u muujinaysaa cadaawad iyaga mise xoogaa waa soo dhaweynaysaahoo waa iska jeedinaysaa shartooda marka wuxuu yidhaahday reer khuraasaan awood uma laha inay cadaawo u muujiyaan mana kari karaan waayo waa dad laga badan yahay iyagu ahlu sunno laga badan yahay weeyaan oo meesha looga badan yahay marka haddii ay muujiyaan cadaawad inay iyagu dhib kala kulmaan baa dhici karta arrinkaas amase uuna waxba tarinin waxna uuna soo kordhinin dadka marka alimaam axmed raximahullah uu leeyahay arrinkaa awood uma laha dadka ahlu sunnada oo laga yaryahay waxaan leeyahay laga badan yahay ayay ahaayeen dadka marka arrinkaas ku jirana oo bidacdaa ku jirana waa bidac aada iyo aada u waaweyn oo gaarsiisan heer kufri ah maca daalika waxa uu yidhaahday arrinkaas awood uma laha yacnii hijrada ama hajriga iyagu awood uma laha waa dad taag daran oo laga badan yahay marka wuxuu u leeyahay waxaa marka muuqata in ay iyaga munaasab u tahay dadka inay iskala heshiiyaan oo ay iska moosaan arrinkooda oo markaa cadaawad iyo weji xumo aysan u muujinin waxa uu leeyahay shaykhulislaam faidaa curifa maqsuudu shariicati sulika fii xusuulihi awsalu turuqu ilayhi haddii la garto shariicada maqsuudkeeda garashadeeduna ma sahlana eh waxaa la qaadahayaa si maqsuudkaas loo taxqiijiyo waddada ugu dhow oo laga gaari karo maqsuudkaas xaqiijintiisa wa idaa curifa haada faalhijratu alsharciyatu hiya min alacmaali alatii amara allahu biha warasuuluh faaطaacatu laa budda an takuuna khaalisata lilah wa an takuuna muwaafiqata liamrihi fatakuuna khaalisata lilahi sawaaban faman hajara lihawaa nafsihi aw hajara hajran hayra ma'muurin bihi kaana khaarijan can hada wma akara ma tafcalu nufuusu ma tahwaahu daannatan anaha tafcaluhu taacatan lilah risaaladan hadalladeedu waa xikam iyo qawaacid sharci ah oo u baahan in aada iyo aada loo fahmo kelimad kastaba macno bay ka tarjumaysaa waxay tilmaamaysaa qaacido sharci ah wuxa uu leeyahay arrinka haddii la garto hijrada sharciga ahu iyadu waxay ka mid tahay acmaasha allahu subxaanahu wa tacaala uu amray iyo rasuulkiisa haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa iyo rasuulkiisa daacadiisa waxay u baahan tahay inay noqoto mid ilaahay khaalis u ah mid waafaqsan amarkii ilaahay waa inay noqotaa khaalisatan lilaahi sawaaban yacnii hijradaas iyo daacadaas waa inay noqotaa amarka ilaahay mid waafaqsan waa inay noqotaa mid khaalis u ah ilaahay sawaabna ah waa in laga helaa marka daaco kasta iyo cibaado kasta in ay tahay khaalis in ay tahay sawaab khaalisnimadu waxa weeyaan ilaahay daraaddiisa in loo samaynhayo ee ahdaaf kaleeto iyo arrinka aarasho nafsadeed ah inaysan ku jirin waa inay noqotaa hijradaasu mid ilaahay subxaanahu wa tacaala khaalis u ah ahdaaf kaleeto ayna ka dambayn cadaawad kaleeto ayna ka dambaynoo qofku uu kaga aarsan hayo waxa uu hijrada ku sheegahayo laakiin xaqiiqadeeduna ay tahay aarsi shaksi waa inay noqotaa hijradaasu mid ilaahay uu amray iyo rasuulkiisa oo amar ku taagan ee haddii iyadii aan lays amrin hijradii ee qof qofku marka uu diin ka dhigo hijradii waxay noqonaysaa mid ka baxsan ilaahay iyo rasuulkiisa daacadiisa oo aan diin ahayn qiimana aan lahayn ilaahay iyo rasuulkiisuna ayna amrinin waxa uu leeyahay marka waxaa badan nufuusta bini aadamku in ay samaydo wax iyadu ay doonayso ama ay haweynayso ama ay jecelta jecel jeceshahay iyadoo markaas u malaynaysa oo iska dhaadhicinaysa inay arrinkaas u samaynayso ilaahay daraaddiisa laakiin ilaahay daraaddiisa u samayn maysee cadaawad iyo aarsasho iyada ku jirta bay u samaynaysaa marka hadalkaa in aada loogu fiirsado ayaa loo baahan yahay dad badan ayaa waxay leeyihiin hijraan samaynaynaa hijri baan samaynaynaa ilaahay daraaddiis baan qofkan u gooyey oo uga tegey maca daalika ay dhici karto markii aada loo sii baaro oo aada loo sii fiiriyo ilaahay daraaddiis inaysan ahayne isaga daraaddiisa inay hijradaasu tahay ama hajrigaasu oo asagu uu doonahayo qofka inuu ka aarsado wamaa akara maa tafcalu nufuusu maa tahwaahu daannatan annaha tafcaluhu daacatan lilah waa hadal aada iyo aada u qiimo badan oo tilmaamahaya nufuusta bini aadamka waxyaalaha ku qarsoon waxyaalaha ku dhex jira oo ay u malaynayso wax wanaagsan laakiin aan wax wanaagsan ahayn walhajru liajli xadi linsaan walhajru liajli xadi اlinsaani laa yajuusu akthara min halaaث kama jaءa fi صaxiixayn can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam anahu qaal laa yaxilu limuslimi an yahjura akhaahu fowqa halaaث yaltaqiyaani fayasudu hada wayasudu hada wa khayruhuma aladii yabda-u bisalaam waxa uu leeyahay hajriga qofka isaga maslaxadiisa iyo dantiisa ku saabsan ma bannaana inuu ka bato saddex haddii qofku uu qof ku kaco ama ay isku xanaaqaan ama ay isku xumaadaan waxaa sharcigu u ogol yahay saddex beri inuu ka hijroodo oo uu ka fogaado oo uu markaa saddexdaas beri xoogaa soo camal baaba-o laakiin saddex beri kadib lama ogola marka sida saxiixeynka ku timid oo nabiga laga wariyey sala allahu caleyhi wasalam in uu yidhaahday uma bannaano qofka muslimka ah inuu walaalkiis ka hijroodo saddex beri wax ka badan laakiin saddex beri waa la ogol yahay saddex beri inuu soo waantoomo oo qofku xoogaa camalka uu kasoo dego waa la ogol yahay laakiin saddex beri in laga badiyo ma aha ma bannaana marka hijrada marka ay isku samaynhayaan way kulmahayaan way iska hor imaanhayaan markaasuu kanu xagga u jeesan oo kanu xagga u jeesan laakiin waxaa u khayr badan labadooda midka isagu kasoo laabta hajrigii oo walaalkii salaamta ku bilaaba oo hadalka u fura falam yurakhis fii hada alhajri akhara min halaatin kamaa lam yurakhis fii ixdaadi gayri zawjati akhara min halaat waxa uu leeyahy hajrigaas rasuulku uma uusan ruqsaynin qofka saddex beri wax ka badan sida uuna ugu ruqsaynin haweenta zawjada heyrkeed in ay maaragtay isu ixdaadido saddex wax ka badan yacni zawjada zawjada la qabo oo laga dhintay ixdaadka ay samaydo zawjna ay u samaydo muddo badan bay u sameynaysaa afar bilood iyo toban laakiin haddii dad kaleeto oo qaraabo ah marka ay dhintaan haweentu ixdaad saddex beri iyo wax ka yar way samayn kartaa ixdaadku waxa weeyaan isqurxinta iyo iscaraf iscarfinta iyo isbarafuuninta inay haweentu ka tagto oo ay ka fogaato markii uu dhinto zawjkeedu marka haddii zawjkeedu uu dhinto waxaa u bannaan waxaan leeyahay waxaa sharci u ah oo la amray in ay afar bilood iyo toban ay ka fogaato isqurxinta iyo isbarafuuninta iyo iscarfinta laakiin haweenta haddii qaraabadeeda wax ka mid oo ay dhintaan oo aabbaheed uu dhinto ama walaalkeed uu dhinto waxaa u bannaan saddex beri inay ixdaadkii samaydo yacnii saddex beri xoogaa ay muujiso xoogaaga xusniga ah oo ah ka tegitaanka iscarfinta iyo isqurxinta laakiin saddex beri ka badan marka iyada looma ogola ayib wa fi saxiixayni canhu sala allahu calayhi wasalam annahu qaal tuftaxu abwaabu ljannati kula ihnayn wa khamiis fayaqfiru likuli cabdin laa yushriku billahi shay-an ila rajula kana baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa fayuqaalu andiruu haadayni xataa yastalixaa saxiixeynka waxaa ku jira buu leeyay mu-alifku raximahu llahu oo nabiga laga wariyey sala allahu caleyhi wasalam in uu yidhaahday waxaa la furaa jannada albaabaheeda maalin kastoo isniin ah maalin kastoo khamiis ah marka ilaahay wuxuu u dembi dhaafaa addoon kasta oo aan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxna aan ula shariig yeelayn ilaa rajula nin mooye kaana baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa ay ahayd isaga iyo walaalkiis waxa u dhaxayo cadaawad ah uu jiray marka laba qofood oo muslin ah haddii cadaawad iyo isdhibsi uu u dhaxeeyo iyaga marka buuggooda iyo baaritaankooda iyo dembi dhaafkooda dib baa loo dhigahaya oo ilaahay wuxuu leeyahay andiruu xaadayni xataa yasdalaxa kuwaan bal u kaadiya dibna u dhiga ilaa iyagu ay kasoo heshiiyaan marka qofka haddii uu walaalkii wax la dhex maraan ama uu khalad ka tabsado saddex beri ka badan marka waa inuu iska ilaaliyaa inuu hijradaa sameeyo haddii kaleeto labadooda ayaa isla khasaarahaya oo waxay weynahayaan ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaafkiisa fahada alhajru lixaqi اlinsaani xaraam wainamaa rukhisa fi bacdihi kamaa rukhisa lizawji an yahjura an yahjura imra'atahu fi lmadjaci fi lmadjici idaa nashazat wakamaa rukhisa fi hajri halaath waxa uu leeyahy hajriga marka waa qofka xaqiisa wax ku saabsan eh waa xaaraam waxaase la ruqseeyey gabalkiisa yacni gabalkiisa oo ah saddex beri inuu hijrada samay karo ku saabsan arrimihiisa iyo isaga xanaaqiisa sida zawjkii loogu ruqseeyey inuu haweentiisa kaga fogaado xaggii jiifka markii marka ay naashiso noqoto oo daacadiisa ay ka baxdo sidii loo ruqseeyey qofka inuu saddex beri hijro sameeyo haddii isaga iyo walaalkii ay wax dhex maraan fa yanbagii an yufaraqa bayna alhajri lixaqi illaahi wa bayna alhajri lixaqi nafsihi faalawalu ma'muurun bihi waathaani manhiyun canhu liana almu'miniina ikhwa wqad qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama fi lxadiidi saxiix laa taqaatacuu walaa tadaabaruu walaa tabaagaduu walaa taxaasaduu wakunuu cibaad allahi ikhwaana almuslimu akhu lmuslim marka waxaa haboon buu leeyahay in la kala saaro hajriga ilaahay subxaanahu watacaala xaqiisa loo samaynhayo iyo hajriga qofku isaga xaqiisa iyo dantiisa uu samaynhayo kan koowaad waa wax la amray oo lays amray hajriga ilaahay xaqiisa ku saabsan laakiin waa inuu yeeshaa dawaabidii mu-alifku uu soo sheegay midka labaad oo ah qofku xaqiisa iyo dantiisa hajri uu u sameeyo waa la nahiyey waayo dadka mu'miniinta ah arrinkaasu ma dhex mari karo arrin dhex yaalna ma aha waa dad walaalo ah nebiguna wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalama xadiidkii saxiix ahay ha isgoynina ha isxijinina dhabarka ha isu caroonina ha isxasdinina oo ahaada markaa addoommo ilaahay oo walaalo ah ninka muslimkaa ninka muslimkaa walaalkii weeyaan wa qaala sala allahu calayhi wasalama fi lxadiidi aladii fi sunan alaa unbi'ukum biafdala min darajati asalaati walsiyaami walsadaqati walamri bilmacruufi wannahyi cani ilmunkar qaluu balaa ya rasuula allah qaala salaaxu dati albayn faina fasaada dati albayni hiya alxaaliqa laa aquulu taxliqu alshacar walakin taxliqu ddiin xadiidka ay wariyeen sunanka waxa uu ahaa nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalama miyaanan idinkaga warramaynin camal ka fadli badan salaada darajadeeda sawmka darajadiisa sadaqada darajadeeda iyo amarka macruufka iyo nahyiga munkarka yacni waxyaalahaas wax kasii fadli badan salaad soom sadaqo alamru bilmacruuf annahy almunkar wax kasii fadli badan miyaanan idinkaga warramayn buu yidhi dabcan waxyaalahaasu marka waa waxyaalo sunan ah salaad sunno ah soon sunno ah sadaqo sunno ah amri bilmacruuf oo sunno ah nahyi canilmunkar oo sunno ah ayaa waxaa ka fadli badan arrinka soo socda ee macnaheedu ma aha salaadihii faradka ahaa ayuu islaaxu ka fadli badan yahay ma ah nabigu wuxuu yidhaahday islaaxu ama salaaxu daati lbayn dadka wuu arrin khaldan ama arrin fasaad uu u dhaxeeyo hagaajintooda weeye buu yidhaah fa ina fasaada daati albayn dadka arrinka u dhaxeeya fasaahaadkiisa waa arrin xiira waa arrin wax xiiro weeyaan dadka muslimiinta arrimaha dhex mara iyo fasaadka u dhaxeeya iyo xumaanta dhex maraysa waa arrin khatar ah oo xiiray ah laa aquulu taxliqu shacar walaakin taxliqu diin ma dhahayo buu yidhaahday tin buu arrinkaasu xiiraa laakiin waxaan leeyahay diinkabuu xiiraa marka fasaadka dadka muslimiinta iyo isnacaybka u dhaxeeya waa arrin diinkii xiira ee aan tin xiirin wa qaala fi lxadiidi saxiix mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim watacaatufihim ka mahali ljasadi alwaaxid ida ashtakaa minhu cudwin cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bilxumaa wasahri xadiidka saxiixa waxaa ku jiray mu'miniinta mahalkoodu markii la fiiriyo isjeclaanta iyo isu naxariisashada iyo isu dhimrinta waxay la mid yihiin jasad waaxida markii jasadka waaxidka ah ay ximinu ka xanuunsato jaska jasadka intiisii kale ayaa la xanuunsanhaya oo markaa wuxuu kula xanuunsanhayaa soo jeed iyo xanuun iyo qandho whada lأn اlhajra huwa min baabi اlcuqubaati الsharciya fahuwa min jinsi اljihaadi fi sabiili اllah wahada yufcalu lian takuna kalimat اllahi hiy اlculya wayakuna اddiinu kulh lilah wاlmuؤminu calayhi an yucaadiya fi اllah wayuwaaliya fi اllah fain kana hunaka muؤminu facalayhi an yuwaaliyahu wain dalmh faina dulma la yaqطcu اlmuwaalaata اliimaaniya waxa uu leeyay arrinkan waxa weeyaan hajrigu waxa uu ka mid yahay cuquubaadka sharciga ah marka wuxuu markaa ka mid yahay aljihaad fii sabiilillahi wax ku jinsi ah waxaana uu yahay jihaadka fii sabiilillaah mid la sameeyo si kelimada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u noqoto midda iyadu sarreyda diinka dhammaantiisna uu ilaahay u sugnaado qofka mu'minka waxaa waajib ku ah inuu ilaahay daraaddiisa u la collaytamo qofka ilaahay daraaddiisana uu u xiriiriyo haddii meesha marka uu jiro qof mu'mina waxaa waajib ku ah inuu qofka mu'minka soo dhoweeyo oo uu xiriiriyo haba dulmiyo dulmigaasu ma keenahayo muqaataco ma keenahayo dulmigu ma goynahayo xiriirka iimaanka ee u dhaxeeya labada qof oo mu'miniinta ah qaala allahu tacaala wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa fain bagad ixdaahumaa cala alukhraa faqaatiluu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah fain faa'at faaslixuu baynahumaa bilcadl waaqsituu ina allaha yuxibu lmuqsidiin inama almu'minuuna ikhwa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay haddii laba daa'ifo laba kooxood oo mu'miniina ay dagaalamaan heshiis dhex dhiga labadooda haddii laba kooxood oo mu'miniina uu tafaahumkoodu xumaado oo isu gacan qaadaan oo ay dagaalamaan waxaa dhex dhigtiin wanaag wanaag dhex dhiga ka shaqeeya in waxaa u dhaxeeya oo xumida ah la baabi'iyo haddii middood ay xadgudubto oo midda kale ay ku xadgudubto oo ay aqbali weyso heshiiskii iyo isfahamkii la dagaalama midda xadgudbaysa ilaa ay uga soo laabato ilaahay amarkiisa ayaga la dagaalama kooxdaas la dagaalama isugu taga marka laba kooxood haddii ay dagaalamaan oo marka heshiis la dhex dhigi tego oo mid marka laga dareemo madax adayg iyo inaysan u hogaansamaynin islaaxi ilaahi subxaanahu wa tacaala u amray oo iyadoo markaa si gaara uu kulayl ugu jiro ama dagaalan ugu jiro waxaa dadka mu'miniinta la amray middaa inay la dagaalamaan laakiin dadka dagaalka samaynhaya waa inay awood u leeyihiin inay arrinkaas gacan ku qabtaan oo aysan fitnadu sii fidinin ama shartu aysan sii badan ee marka dadka mu'miniinta haddaynan awood u lahayn inay gacan ku qabtaan oo arrinkaa marka iyagu ay saydareeyaan waa inay dib uga digaan ilaan iyaga wax maslaxaadahu kama dhici karo markaas mar haddii iyaguba ay taag daran yihiin oo daa'ifada ay la dagaalamayaan ba ay dhici karto inay iyagana ka adkaato haddii markaa ay usoo laabato amarkii ilaahay waxaad dhex dhigtiin labadooda cadaalad cadaalad ka shaqeeya oo qolo kasta wax ay tabanayso waxa weeyaan si cadaaladu ay ku jirto uga baabi'iya wa aqsiduu cadaaladna sameeya kelimadaas marka waxa weeyaan kelimad markii hamsadu ay ku jirto na macnay macno yeelata markii hamsadu ayna ku jirina macnay leedahay kii hore ka duwan ama khilaafsan waxaa la yidhaha qasada idaa jaara wa aqsada idaa cadala qasada yacni jowr buu sameeyey aqsadana cadaalad buu sameeyey marka cadaalad sameeya markii aa arrimahaas ku jirtiin oo laba kooxood aa heshiinaysiin waa inaad aada iyo aada ugu dadaashiin inaad cadaalad dhex dhigtiin oo mid gaar ah aadnaan la duubnayn ama aadnaan la safnayn allahu subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay dadka cadaalada sameeya mu'miniintu waxay yihiin dad walaalo ah fajcalahum ikhwatan maca wujuudi اliqtitaali wاlbaqyi wa amara biاlislaaxi baynahum allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay walaalo iyagoo marka isdagaalankuna uu u dhaxeeyo marka isdagaalankaasu kama baabi-inayo walaaltinimadii iimaanku uu keenahayey iyadoo marka iqtitaal uu jiro ama xadgudub uu jiro ayuu wuxuu amray in islaax la dhex dhigo falyatadabar ilmu'minu alfarqa bayna haadayni annawcayni famaa akhara maa yaltabisu axaduhumaa bilaakhar mu'minka waxaa looga baahan yahay inuu aada iyo aada uga fiirsado oo uu u fiiriyo farqiga u dhaxeeya labada nooc oo uu hajriga ah labada nooc uu soo sheegay oo hajriga ah qeybtii koobaad waxay ahayd dadka macaasida samaynhaya ama dadka bidacda samaynhaya waqtiga ay gacanta kula jiraan macaasida ama waqtiga ay bidacda kula jiraan gacanta qofku inuu ka fogaado kaasuu hajri buu ahaa hajrigii ka dambeeyana wuxuu ahaa dadka macaasida sameeya ama dadka bidacda sameeya iyaga in la ta'diibiyo oo la cuquubeeyo waa laba weeyaan nooc oo labaduba ay hajri tahay marka midkaas koowaad waa in mar kasta la sameeyaa midka labaadna waxa uu u baahan yahay intaan lagu tallaabsan oo aan la samayn in la fiiriyo maslaxada ka dhala karta iyo qiimaha kasoo bixi kara waxa uu leeyahay marka waa inuu qofka mu'minka ahu u fiirsadaa labadaas nooc waxaa badan intay isku darmaan oo midkood midka kale uu dhex galo walyaclam ana almu'mina tajibu muwaalaatuhu wain dalamaka wactadaa calayka wاlkaafiru tajibu mucaadaatuhu wain acطaaka wain acطaaka waaxsana ilayk faina allaha subxaanahu wa tacaala bacata اlrusul waanzla اlkutub liyakuna addiinu kulluhu lilah fayakuuna alxubu lahu waliwliyaa'ihi wاlbugdu liacdaa'ihi wاlkraamu liwliyaa'ihi wاlihaanatu liacdaa'ihi wاthawaabu liwliyaa'ihi wlciqaabu liacdaa'ihi hadalkiisoo dhan xikam weeyaan risaaladan waxa uu leeyahay qofka mu'minka ah waa inuu ogaadaa qofka mu'minka ah inay waajib tahay inuu xiriiriyo haba dulmiye hama hama haba ku xadgudbe kaafirka waxaa waajib ah in lala collaytamo waxba ha ku siiyo haba ixsaan kuu sameeyo maadaama uu kaafir yahay oo ilaahay uu xarigiisii gooyey adiga wax ha ku siiyo ama ixsaan ha kuu sameeye in lala collaytamo oo la nacbaado ayaa waajib ah allahu subxaanahu wa tacaala wuxuu rususha usoo diray oo kutubta usoo dejiyey diinku inuu dhammaantiis isagu uu lahaado jeclaantu uu asaga lahaado awliyadiisa uu jeclaantaas u sugnaato nacaybku uu u sugnaado acdaa'diisa karaamayntu ay awliyadiisa u sugnaato ihaaneentuna acdaa'diisa ay u sugnaato hawaabka iyo abaalmarinta wanaagsan ay awliyadiisa u sugnaadaan ciqaabintuna ay acdaadiisa u sugnaadaan ciqaabkuna uu u sugnaado acdaa'diisa waida ijtamaca fi rajuli lwaaxidi khayrun wa sharun wa birun wa fujuur wa taacatun wa macsiya wa sunnatun wa bidca istaxaqa min almuwaalaati wathawaabi biqadri ma fiihi min alkhayr waاstaxaqa min almucaadaati wاlciqaabi bixasabi ma fiihi min ashar fayجtamicu fi shaksi اlwaaxidi muujibaat اlkraami wاlihaanati fayجtamicu lahu min hada wahada kallis اlfaqiir tuqطcu yaduhu lisariqatihi wayucطى min beyt اlmaali ma yakfihi lxaajatihi mualifku waxa uu leeyahy raximah اllahu haddii qof waaxid ah haddii qof keligii ah ay ku kulmaan shar iyo khayr wanaag iyo fujuur daaco iyo macsiyo sunno iyo bidco meesha haddaan waxyar ag istaagno mu-alifku wuxuu tilmaamahayaa qof muslima inay ku kulmi karto wax sunno ah wax bidco ah oo sunnana ay ka muuqato bidcona ay ka muuqato laakiin markii dadka gobolkood ay quluwi ku dhacaan xagga bidcaynta waxaa dhici karta qofkii haddii ay ka arkaan bidco ayba indhaha ka laabtaan ama aysan arag qofkaas wax kaleeto uu ku sugan yahay oo sunno ah oo qadarin u baahan bal waxaa dhici karta wax aan bidco ahayn isagu inuu bidco ka dhigo oo markaa uu ka qaato mowqif adag oo uu yidhaahdo qofka waa mubtadac weeyaan waa in laga hijroodaa asaga agtiisu mubtadac ka yahay laakiin sharciga agtiisana mubtadac ka maaha meesha marka waa in loo fiirsadaa mu-alifku wuxuu tilmaamahaya raximahullahu inay qofka ku kulmi karto sunno iyo bidco oo mid kastaaba in la xaq siiyo ay u baahan tahay qofka marka wuxa uu mudanhayaa soo dhoweyn iyo thawaab qadarka ku jira oo khayr ah wuxuu mudanhayaa in lala colaytamo ama la ciqaabo qadarka ku jira markii la fiiriyo oo shar ah hal shaqsi ayaa waxaa ku kulmi karta waxyaalo keeni kara in la karaameeyo iyo waxyaalo keeni kara in la ihaanayso marka waxaa u kulmahaya arrinkaa iyo arrinkaasaa u kulmahaya wuxuu arrinkaasu la mid yahay oo u eg yahay nin faqiir ah oo tuug ah gacantaa laga goynhaya waayo waxbuu xaday maca daalika baytulmaalka in wax laga siiyo ayaa waajib ah wax xaajadiisa kaafi kara marka laba jaho ayuu laba arrimood u kala mutay markii la fiiriyey tuuganimadiisa gacantii baa laga gooyey waa muujibaat lihaana markii la fiiriyo mu'minnimadiisa iyo islaamnimadiisa ama islaamnimadiisa markii la fiiriyona waxa uu mutay in la taageero oo baytulmaalka wax laga siiyo mar hadduuna shaqaysan karin hada huwa alaslu aladi ittafaqa calayhi ahlu اsunnati waاljamaca wakhaalafahum alkhawaariju walmuctasilatu waman waafaqahum calayh falam yajcalu nnaasa ila mustaxiqa lithawaabi faqad aw mustaxiqa lilkhuluudi fi lciqaabi faqad waahlu sunnati yaquuluun ina allaha yucadibu binnaari min ahli lkabaa'iri man yucadibuhu uma yukhrijuhum minha bishafaacati man ya'danu lahu fi shafaacati wabifadli raxmatihi kama istafaadat bidalika sunanu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama wallahu subxaanahu watacaala aclam wasali allaahuma calaa muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxa uu leeyahay mu-alifku arrinkaa uu ka soo sheekeeyey oo uu aada iyo aada usoo sharxay waa asal ay isku waafaqsan yihiin ahlu sunnada iyo jamaacadu ay aada iyo aada isugu waafaqsan yihiin oo ka mid a asal min usuuli ahli sunnati waljamaca waxaa arrinkaas ku khilaafa ahlu sunnada dadka khawaarijta ah ama muctasilada ama dadka iyaga waafaqay dadkii waxay ka dhigeen un kaliya qof thawaab kaliya mutay ama qof mutay naar iyo cadaab inuu ku waaro dadkuna intaas kaliya uma qeybsana waxaa ku jira qeyb thawaabna mudatay ciqaabna mudatay ahlu sunnadu waxay leeyihiin allahu subxaanahu watacaala naarta ayuu ku cadaabahayaa dadka ahlulkabaa'irka ah qofkii uu doonahayo inuu ku cadaabo kadibna naartuu kasoo bixi doonaa shafaacada qofka uu u idmo qofkaas inuu u shafeeco shafaacadiisuuna naarta uga soo bixi doonaa ama raxmadiisa fadligeeda ayuu naarta uga soo bixi doonaa iyagoo qofna ayna u shafeecin qofkaas sida arrinkaas ay uga muuqato sunantu arrinkaas sida ay ugu badan tahay sunnooyinkii nabiga laga wariyey sala allahu caleyhi wasalam risaalada mu-alifku halkaasuu ku dhammeeyey marka khulaasadu waxa weeyaan risaaladan waxay ku saabsaneed wax la yidhaha alhajru sharci qofka marka macaasida ku jira waqtiga uu macsiyada ku jiro oo uu khamrada cabahayo mathalan ama uu sagaarka cabahayo ama uu khalad kaleeto ku jiro qofku waa inuu ka agfogaadaa qofkaas laakiin qofka macsiyada ku jira macsiyadii markuu ka baxo ama awal hore bidac ku jiray bidacdii markii uu ka baxo sidee loola dhaqmahaya waxaa jira wax la yidhaahdo hajri hajrigaasu muxuu yahay qofkaa waxa weeyaan in laga fogaado oo salaanta laga goosto oo hadalka laga goosto oo loo muujiyo xanaaq iyo caro laakiin arrinkaasu ma arrin joogto ah oo mar kasta aha maya mar kasta ma ah waa arrin ku xilan hadba maslaxadu meesha ay ku jirto haddii wejiga loo qurxiyo haddii maslaxo ka imaanayso in saas la sameeya haddii wejiga loo xumeeyo haddii maslaxo ku jirto oo asagu bidcad uu ka joogsanhayo dadka kalena ay ka joogsanhayaan waa in sidaa la sameeyaa marka waa in la sameeyaa qiyaas maslaxadeed intii aan lagu dhaqaaqinin hajrigaas waxaa kaloo loo baahan yahay in la yska hubiyo qofka la leeyahay mubtadac weeyaan inuu mubtadac yahay waxaa dhici karta dadka gobolkiis in ay ku dhacaan alghuluwu fi tabdiic sida dadka gobolkood ay ugu dhaceen alghuluwu fi takfiir dadka quluwiga tafkiirka waxaan leeyahay takfiirka ku jira dadka ku jira quluwiga takfiirka ah waxay takfiirinhayaan waxay gaalaysiinhayaan waxaan ilaahay iyo rasuulkiisu ayna gaalaysiin dadka ku jira guluwu fi tabdiic waa dad iyaguna soo baxay zamankan oo daahiro taagan ah waxay tabdiicinhayaan oo ay bidcaynhayaan oo ay isku dayhayaan inay sunnadii ka saaraan dad aanan wax bidco ah ku jirinin laakiin iyagu ay u maleeyeen ama iyaga ay la tahay inay bidco ku jiraan marka qofka intaan la tabdiicinin oo aan la dhihinin sunnadiibuu ka baxay ama mubtadic buu noqday waa in la hubiyaa waxa lagu bidcaynhayo inay waaqica yihiin wax sunno aan ahayn oo bidco ah dadka marka haddii ay sugan tahay inay ahlulbidac noqdeen oo ay haabit tahay dadkaa inay bidco ku jiraan waa in markaa la fiiriyo misana maslaxada ka imaan kartaa in laga hijroodo iyona laga hijroodo waxaa dhici kartaa qof adiga kula sinan ama aan kaa darajo hooseynin haddaad tidhaahdo tahjiir ama hajri ayaan ku fidin hayaa ama aan ku samaynhayaa inuusan wax qiima uuna kasoo bixinin laba qofoo isla mid aha tihiin ama waxaa dhici karta axyaanan qofka hijrada samaynaya ama hijriga samaynhaya qofka marka uu ka hijroonhayo inuu qofka laga hijroonhayo ka darajo sareeyo cinda annaas ee markaa qofka yidhaahda hijraan samaynhayaa ay hijradiisii noqoto waxaan qiimo yeelan ama wax maslaxada ayna kasoo bixinin marka qofka marka uu waxaa samaynhayo wuxuu u baahan yahay miisaan daqiiq ah inuu isku dayo inuu arrimaha saaro hada wabilah towfiiq wasala allahu waslm calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam risaaladina halkaas inoogu dhammaatay waa risaalo yar oo intaa iyo awelba kakoobeen ka koobneed oo mualifku uu doonahayey masalada xadgudubka lagu sameeyey oo ah hajriga in uu ka waramo qawaacideeda iyo axkaamteeda halkaas ayay risaaladii noogu dhammaatay qof kasta oo muslima oo risaalada dhegeysta macaanida ay tilmaamayso iyo axkaamta ku jirta waa inuu aada iyo aada u fahmaa oo aada iyo aada uu isugu dayaa marka macaanida uu mu-alifku sheegahayo inuu dhaqan geliyo oo uu fuliyo